aad ba umahadsantihin p o a waxaan islaahay waxa weeye madaxweynaha dowladda soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey maragaabaan leenahay marka horeba anagu tuhunaan u qabnay waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen mudaharaadada iyo waxaa kooban walow wax badan aanay ahayn laakiin musawirka iyo waxa weeye videoga iyo intan lagu badinayay haddana inta yare lasoo bandhigayay in gacanku samaysay ahayd marka horeba anagu tuhunkaa waanu qabnay iminkana maragaabaan leenahay oo de waxa weeye inay isu xidhnaayeen shalay baa waxa ayaad la sameeyey isla xalayna waxa weeye wuu ka hadlay wuu soo bogaadiyey waxaan leedahay waxa weeye haddii soomaalinimada iyo waxa ay ka hadlayaan ay inuun dhab ka tahay bulshada reer somalilan oo in ka badan soddon sano tashanaysay howlaheeda maaraysanaysay dibindaabyada iyo waxaa kusoo dhex tuuraysaan uunka daaya baan leenahay hadday inuun soomaalinimada sheegaysaan wuxuun dhab idinka tahay waxa weeye arrintaasi waa arrin ay iyagu soo sameeyeen iyaga iyo waxa weeye cid la ologay waxaweye ay ka shaqaysay qaranka somalilandna wuxuu ka midaysan yahay wixii horumaree usoo biira inuu si dhamaystiran oo isku mida usoo dhaweeyo ugana qayb qaato horumarka iyo midnimada waddanka
su-aasheeda labaad haddaan koodiyo sacaadatu wasiir qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan waxay idiin soo jeediyeen inaad si deg dega u horkeentaan golaha baarlamaanka heshiiskiisa afgaradeed soo wada gasheen idinka somalilan iyo etoobiya haddaba goormaad keenaysaan heshiiskaas ood baarlamaanka usoo gudbinaysaan
heshiiskaasi in baarlamaanka la geynayo mas-uulka qaranka somalilan ugu sarreeya oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudan muuse bixi cabdi maalintii uu soo degay waxa uu ballan qaaday oo uu si cad u sheegay in heshiiskaasi iyo isafgaradkaasi la geynayo golayaasha qaranka marka ay iminka waxa weeye kolley howlo kalena gacanta way ku hayaan laakiin waxaan kuu sheegayaa sidaa uu madaxweynuhuba u ballan qaaday in loo geynayo berri ama sahan dambe ku odhan maayo laakiin waxa weeye waktiga ugu mudana sabsan ugu soo horeysa ayaa heshiiskaasi loo geynayaa hay-adaha ku maxaan ku rahda shaqada leh uu baarlamaanku ugu soo horeeyo isagoo dhamaystiran way ka doodi doonaan way lafaguri doonaan qaranka jamhuuriyadda somalilan wuxuu caan ku yahay hay-adihiisoo wada socda in wixii qaranka wadana laysla eego laysla tafaqitiro wixii oo toosan oo hagaagsanna la meel mariyo oo ummadda u dhantahay haddii aan la yidhaha wasiirkii gaashaandhigga somalilan baa is-casilay isaga oo tilmaamay in is-casilaadiisuna ay salka ku hayso khilaaf isaga iyo madaxweynaha ka dhex dhashay oo ku saabsan arrinkan isfahan ee etoobiya somalilan ee badda ama saldhigga haddaba idinku xukuumad ahaan maxuu yahay doorka ama jawaabtiinu maxay noqonaysaa in heshiiskaasi uu noqday heshiis ilaa khilaaf adag oo ilaa wasiirka gaashaandhigga somalilan iscasilo
kolley waxa weeye arrintaas waa arrin shaksiya wasiirkuna dee xaq buu leeyahay waana nidaam mid ka mid a siyaabaha uu qofka mas-uulkii xilka kaga tago mas-uulkii maxaan kudhahay madaxweynihii ku magacaabayna xilka wuu kaa qaadi karaa waxa kaloo qofku hadduu iska casilo yidhaahdo nidaamkii lama shaqayn karo waxa weeye isna waa siyaabo sifa uu kaga tago oo waa wax iska caadiya isagaanay dee u gaar tahay waxa uu dhibsaday iyo waxa uu diiday heshiisku se waxa weeye dee qof somalilan qof maahee waa qaran hay-ado kala duwan leh bulsho badan ah wixii bulshadaasi ay isla afgarato ayuunbaana soconaya iyo hay-adaheyga kala duwan ay isla afgartaan ayuunbaa soconaya hadduu qof ka bixiyo hadday laba ka baxaan waxa weye qaranka jamhuuriyadda somalilan wuu shaqaynayaa wixii hay-adihiisu ay institutionkee sharcigiihi ay isla afgartaana waa wax saxa oo bulshada iyo qaranka iyo ummadda dhammaanteedba lagu hagayo marka wasiirka arrintiisu waxaan isleehay waa wax shaksiya wax jawaab gaara inay bulshadu ka bixiso amase maxaan ku dhahay xukuumaddu ay ka istaagtana u baahan maaha